أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suurati اlisraa casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo toddobaad waxaanan kusoo dhex jirnay aayaadkii ka hadlayay usuusha waaweyn ee islaamka ee isugu jiray caqaa-id iyo cibaadaad lays amrayo iyo awaamir lays amrayo iyo waxyaabo layska reebayaan ujeedaa ayaa aayaadku ay ka warramayeen aayaadkaasaan ku dhex jirnay weliba kuwii ku saabsanaa waxyaabahana laga reebay oo qofka muslimkaa inuu ka dabeecad dhigto laga reebay taasaan ku dhex jirnay marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaa tamshi fi lardi maraxa walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulka korkiisa ha ku soconin maraxan xaal aad tahay mid kibrayo oo faajeertamayo kibrayo oo isqaadqaadayo innaka adiga lan takhriqa ma goynaysid al-arda dhulka ma goynaysid oo dhulkii ma dilaacinaysid walan tabluqa ma gaaraysid oo la ekaan maysid aljibaala buurihiina duulan dherer kula ekaan maysid halkanna marka allah subxaanahu watacaalaa adab ka mida aadaabta islaamka ama sharciga ayuu allah halkan uga warramayaa taas oo ah qofku inuu ka fogaado hay-ad kibir iyo isqaadqaad ay ku dhisan tahay inuu dhulka korkiisa ugu socdo ee addoon dhulka ilaahay keenay oo daciif ah laga kaxaynayo ardada hoosteedana mar marna dusheeda ku nool marna hoosteeda gelayo inuu sidaa yahay inuu isku ogaado oo uu kibirkaa marka iska dhaafo suuratu luqmaanna aayad sidan oo kalema macnahan leh baa ku jirto alla uu yidhi waqsid fii mashika waqdud min sawtika ina ankara alaswaati la sawtu lxamiir addoommada ilaahay ee wanwanaagsanna waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen dad ee dhulka korkiisa aan isku qaadqaadin ee si tawaaduc ku jiro u socdo oo wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hownan ayuu alla yidhi ilaahay addoommadiisa waa kuwa dhulka korkiisa ku soconayo iyaga oo tawaaducsan oo markaa alle isu dulleynayo socodka marka hownan maahan qofku inuu u socdo dhulka lugaha uu ku jiida maaha inuunan dadaalin maaha waxa la diidayana dadaalka iyo maahan iyo socodka boobsiiska ah maaha bal nabiga sala allahu calayh waali wasalama xadiid saxiixa oo jubayr ibnu mudcim uu warina ee cali uu ka warina naafic ibnu jubayr ibni mudcim uu cali ka warinayo ayaa cali wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa mashaa haddii uu soconayo yatakafa-u takafu-an kaannamaa yanxadu min sabab nebigu markaa uu soconayo waxaad moodaa inuu boodayo sidii inuu ka hoobanayo oo hore hore ayuu u badnaa macnaha sidii inuu ka hoobanayo meel dalcad ah inuu ka degayo kalaad moodaa dalcad dheer markaad adiga ka degaysid horaad u badanaysaa oo markaa yacni socodkiina waa socod wuxuu noqonayaa dadaal oo ku jiro markaa nebiga socodkiisu sidaasuu ahaa asxaabtu waxay leeyihiin waan dadaali jirnay dhinacyada markaan ka soconayno innagana dadaal bay nagu ahayd isagana socodkiisa sidaas buu ahaa taasna marka socodkaasi wuxuu ku tusayaa waa mishyatu asxaabi alhimam dadka himadaha leh waaweyn leh socodkooda ayaa sidaasa waqtigooday ku xisaabtamayaan dadaalka marka maahan waxaa la diidaya ee isqaadqaadka weeyaan inaad cirba taagtaagsato marka allah wuxuu leeyahay walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka korkiisa ha ku soconin maraxan adiga oo kibrayo oo isqaadqaadayo san taagayo innaka adiga lan takhriqa lan taqdaca ma goynaysid oo ma dilaacinaysid alarda dhulka ma dilaacinaysid walan tabluga aljibaala markaa kibir yacnii lugtood dhulka jug ku siinaysaa dhulkan ma dilaacinaysa lugtaada walan tabluga ma gaaraysid aljibaala buurihii ma gaaraysid ay lan tusaawiya la ekaan maysid waayo haddaad marka ruuxu markuu isqaadqaadayo cirbihiibuu kor u taagayaa waa isdheeraynaya markaas aada isdheeraynaysana buurahan weligaa la ekaan maysid mana la sinaanaysid walan tabluqa ma gaaraysid aljibaala buurihii ma gaaraysid duulan xagga dhererka ayb marka dadka muslimiinta tawaaduca iyo habkaa tawaaduca ku dheehan bay u socdaan qofkana inuu ka aadaab dhigto aayaddan yaa laga rabaa oo uunan dhulka ka cirba taagtaagsanin ama uunan xoog ugu dhufanin lugtiisa wax uuna lahayn inuu isku yeelyeela maaha dadka in badan xataa socodka waxay ka koobiyeynayaan gaalada oo ama ciyaartooy sidau u socdoo kale iska dhigayaa ama gaaladan kale nin walbaa marka waxaad moodaa wax unbuu ku dayanayaa adiga marka ciddaad ku dayanaysa inuu nebiga ahaadaan lahda salawaatu ullahi wasalaamuh calayh kullu dalika kana sayi-uhu cinda rabbika makruuha kullu daalika kaagaa lasoo xusay dhammaantiis oo laga bilaabo waqadaa rabbuka laga soo bilaabo wixii lagu soo xusay dhammaantiis kaana wuxuu ahaaday sayi-uhu kiisa xun waxyaabihiisa xumaanta lagu soo tilmaamay makruuhan ayuu ahaaday mid la nacay cinda rabbika rabbiga agtiisa ku loo nacay ayuu ahaaday aayaddan laba qiraa'a ku jirto laba macnayna u kala jeesanaysaa laba macno aan iscaaridaynin oan iska hor imaanaynin haddii qiraa'ada la aqriyo kullu dalika kaana sayi-uhu la yiraahdo kaanadaa marka waxaa macnuhu uu noqonayaa ishaaradu waxay ku dhacaysaa min laga bilaabo waqadaa rabbuka ama laa tajcal maca allahi ilaahan aakhara kasoo bilow intaas wixii lasoo waday maxay isugu jiraan marka waxaasi awaamir iyo nawaahi waxaana samay waxaasna ha samaynin baa laga soo hadlayay kaagaas dhammaantiis baa la yidhi marka kaana wuxuu ahaaday sayi-uhu intaa lasoo tiriyey waxyaabahooda xunxun oo ilaahay xumaanta uu ku tilmaamay waxyaabaha marka xunxun maxay noqonayaan markaas wuxuu noqonayaa kiisa xun markaa wixii lasoo tiriyey midkiisa xun waa kuwa marka manhiyaadka ah layska reebay wuxuu ahaaday makruuhan mid la nacay cinda rabbika rabbiga agtiisa lagu nacay ayuu ahaaday haddii la akriya marka kullu dalika kaana sayi-atan cinda rabbika makruuhan macnuhu waa isbedelayaa wuxuu noqonayaa kullu dalika kaagaas dhammaantiis kaana kaagaa dhammaantiis marka ishaaradu waxay ku dhacaysaa inta laga soo bilaabo nahyiga inta markaa nahyiga ku saabsan ayuu ku dhacayaa oo laga soo bilaabo walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin kasoo bilow ile walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin walaa taqrabu zinaa baa ku xigtay walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu baa ku xigtay walaa taqrabuu maala alyatiimi baa ku xigtay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun walaa tamshi fi lardi maraxan kulligood waa waxyaabo xunxun oo nalaga reebayo marka ishaaradu waxay ku dhacaysaa marka intaas walaa taqtuluu awlaadakum laga soo bilaabo kullu daalika kaagaa dhammaantiis meeshaa marka laga soo bilaabo kaana wuxuu ahaaday huwa isagu sayi-atan wax xun waayo waxaas oo marka zinadii waa wax xun ilmihiioo la laayo ama la dilo waa wax xun qof gardarro in lagu dilo waa wax xun agoon maalkii in la cuno waa wax xun intaasay u laabaneen marka kaana sayi-atan marka la aqriyo makruuhan mid la nacay waayo cinda rabbika rabbigaa agtiisa lagu nacay ayb labada marka aaya tawjiihoodu sidaas waay midda hore marka amarkii iyo nahyigii waa isla soo gelayaan markaasaa si gaar ahaaneed haddana sayi-uhu loo yiri marka damiirku wuxuu u laabanayaa madkuurkao dhan intii lasoo sheegay kiisa xun waxooda marka xun marka kuwa xun waxay noqonayaan intan dambe oo nahyigu ku yimid dabcan marka waxaa aayadda laga qaadanayaa oo kale makruuhan ilaahay agtiisa waa wax loo karaahaysto la naco marka isdilaaxa makruuh marka ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa lagu arko ama sunnada nebiga lagu arko loo fahmi maayo isdilaaxa culimada ay karaahada u degsadeen karaahada usuuliyiinta ama fuqahadu waxay u yaqaanaan wixii haddii aada ka tagtana ajar aad ka helaysid haddii aada samaysana ee dembi aan lagu qoraynin ka tegistiisa ajar lagu helaa haddii hadda aada samaysana dembi ma ku dhacaysid waxaan waa karaaho marka la leeyahay macnahaasay u samaysteen iyaga isdilaaxooda laakiin haddaad isdilaaxaas culimada usoo rartood aayadahan ku fasirto ama aada ku fasirto xadiidka macno qaldan baa meeshaa ka imaanaya leanna makruuha halkan yaallo kii fuqahadu ay sheegayeen ma aha maxaa yeelay ballan in la mas-uuliyadda in laga soo bixi waayo agoon maalkii in la dhaco in la zinaystaa karaaha maaha bal dembi baa laga helaa iyaga nabigana sala allahu alayh waali wasalam waa ki yidhi alla wuxuu idiin nacay can qiila waqaala wa idaacati ilmaal wawa'di ilbanaat wa cuquuqi lummahaat waa gabdhiyoo la nolol duugo iyo hooyooyinkoo la caasiyo karaaha nebigu kama wado haddii la sameeyay dhib male ma aha macnuhu ayb marka makruuhan siday qur-aanka ugu timid waa in markaa la daba socdo ee macaanida ay meeshay ku dhex jirta iyo siday tahay dalika mima awxaa ilayka rabuka min alxikma dalika kaagaas lasoo sheegay oo aayaadka lagugu soo sheegay mimaa kii ayuu ka mid ahaaday awxaa aan u waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga rabuka rabbigaa uu ku waxyooday min alxikmati xikmadda xaal uu yahay walaa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud ha yeelin aakhara oo kale fatulqaa markaa lagu tuuro fii jahannama jahanamo dhexdeeda lagugu rido maluuman xaalaad tahay mid la dagaalay madxuuran la fogeeyey qiimaha marka nebigu waxa loo soo dejiyey iyo sharcigaani sidau u qiimo badan yahi o alla ka warramayaayo wuxuu yidhi daalika kaagaas aayaadkan lagugu soo sheegay mimaa kii ayuu ka mid ahaaday awxaa uu waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga rabbuka rabbigaa uu ku waxyoonayo ayb ka uu rabbigaa mimaa kii ayuu ka mid ahaaday awxaa rabbuka rabbigaa uu waxyooday ilayka adiga xaggaaga uu waxyooday min alxikmati xikmaddiina xaal uu yahay warkan laguu sheegay kaana samey kaasna ha samaynin waa arrin marka xikmad weyn ay ku jirtee wax un layska amray maaha layskana reebay maaha waa waxay xikmad ku dhisan tahay ayb xikmaddana de wax allaale wixii alla uu amroo dhan iyo wax allaale wuxuu alla reebay oo dhan xikmad bay ku dhisan yihiin ilaahay afcaashiisa xikmad bay ku dhisan tahay wahaakada ayb walaa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud ha yeelin macbuudka oo aakhara kale fatulqaa markaa lagu tuuro oo lagugu rido fii jahannama jahannamo dhexdeeda maluuman xaal aad tahay mid la dagaalay madxuuran la fogeeyey adoo marka naxariistii rabbina lagaa fogeeyey laguna eedeeyey adoo sidaa markaa jahanamo lagugu tuuro aayaadkii marka waxaa lagu bilaabay laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara walaa tajcal maca allaahi ilaahan aakharana waa lagu dhameeyey qofka marka wuxuu u nool yahayba waa inuu ilaahay caabudo keligii bes wax kale uma noolo waana meesha qofka markuu adduunyada kusoo biirayana waxaa la sunneeyaa in lagu addimo dhegtiisa aadaankii marka muxuu xambaarsan yahay tawxiid buu maqlayaa marka uu dhimanayana nebiga waa ki yidhi laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah dadkiina dhimanaya laa ilaha illa allah u laqina marka waa ku bilaabanayaan waana ku dhammaanayaan sidaa laga raba sidaas waa inta ay nool yihiinna waa inay iyada ku noolaadaan korkeeda ayb sacaado iyo liibaan uga sokayso tawxiidka uga sokeeya male qalbigooduna waa kuwa wuxuu ku noqonayaa qalbi sharxan oo waasic ah oo aan markaasi dhib qabin haddii qalbigu ilaahay allihii abuuray uu yaqaano caabudayana afa asfaakum rabukum bilbaniina watakhada min almalaa'ikati inaaha afa asfaakum ma idiin doortay rabbukum rabbigiin bilbaniina wiilal miyow rabbigiin idiin doortay oo idiin xulay idinka watakhada miyuu ka dhigtay min almalaa-ikati malaa-igtii miyuu inaatan gabdho ka dhigtay isaga inakum idinku la taquuluuna waxaad odhanaysaan qowlan hadal hadalka oo cadiiman aada u weynin badan ayb iyagii baa marka lagu soo jeestay waxaa la leeyahay marka idinkana rabbi isagoo idin abuuray oo idinka idin leh wixii fiicnaa sidaa idinka idinla tahay idinka miyuu idin siiyey isagana ma wixii xumaa oo idinka idinla xumaabuu qaatay arrintaas caqli ahaan say noqonee marka ayb leanna qofka sayidka ah addoonkiisa ama qofka shaqaalihiisa intuu isaga waxa wanaagsan iska qaado shaqaalihii ama addoonkii siin maayo ee qof walbaa waxa ugu fiican isagaa jecel inuu haysto marka ilaahay labada jinsi idinku gabdhahaad necab tihiin ee wiilashana waa jeceshihiin kan aad jeceshihiin ma idin dooray alleh isagana ma wuxuu qaatay marka kan kan idinka aada necab tihiin ood liideysaan ee sidaasi si maaha ayb meeshaa marka low araada allahu an yatakida waladan lastafaa mima yakhluqu maa yashaa haddiiba ay dhici lahayd ilaahay inuu doono walad inuu walad samaysto isagaa khalqigiisa wuxuu doono ka dooran lahaye idinka maxaa ugu dooreysaan idinka taxakumkiino see gaaray ayb lowduna hadda marka waxaa weeyaan shayga haddii ama shardi lagu xiro ama waxuu iska mustaxiil ay yihiin wixii mustaxiila lagu xiraa waa iyaguna waa iska mustaxiil ayb afa asfaakum afa afa asfaakum ma idiin dooray rabbukum rabbigiin bilbaniina wiilashii miyuu idinka idiin dooray watakhada miyuu ka dhigtay min almalaa'ikati malaa'igtii miyuu inaatan gabdho ka yeeshay oo isaga markaa uu leeyahay inakum idinku lataquuluuna waxaad odhanaysaan qowlan oraah cadiiman aada u weynin badan da warkaani war weyn waa ilaahay in loo nisbeeyo ilmo ayb gaalada maanta adduunyada joogtana de kirishhtaankuna cibaadada uu cibaadaystaaba waxa ay tahay ilaahay inuu walad u sheego maanta dhan ciise waa wiil ilaahay buu ku hayaa ilaahayna wuxuu leeyahay warkaasi war aada u weyn weeyaan oo aada u qaab daran nmushrikiintuna waa ti ay yidhaahdeen almalaa-ikatu banaat ullaahi malaa-igtii bay gabdho ilaahay ugaga dhigeen suuratlikhlaas markii nabiga la yidhi rabbigaa noo tilmaanna tilmaantii waxay noqotay allahu qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad ilaahay ma dhalin laman lamana dhalin ayb marka in la yidhaha ilaahay waxbuu dhalay waa war aada u culus warkaas culus marka in layska fududaysto wax yar dadku loo arkaa ma aha fii suurati maryamna ilaahay waaba ka hadlayo warkan miisaankiisiibuu sheegayo takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu haddaa an dacow liraxmaani walada waxay ku dhowaatay samadu inay dildilaacdo dhulku inuu jeexjeexmo buuruhuna ay soo daataan maxaa dhacaynaa an dacow liraxmaani waladan inaad ilaahay walad u sheegteen darteed ayay buuruhu la daadanayaan dhulkuna la jeexjeexmayaa samaduna ay la dildilaacmaysaa warkaasi marka war aada u weyn weya walaqad sarafnaa fi hada اlqur'ani liyadakaruu wamaa yaziiduhum ilaa nufuuraa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahee sarafnaa waan gedgedinay fii hada alqur'aani qur-aankan dhexdiisa waxaanu ku gedgedinnay alcibara cibro qaadasho wax lagu cibro qaato iyo wal aayaati iyo aayaad iyo walxujaj iyo waxaanu ku gedgedinnay dalaa-isha iyo xujooyinka sidaana maxaa loo yeelay liyadakaruu inay waansamaan wamaa yasiiduhum u kordhin maayo wamaa yasiidu waaninteenna u kordhin mayso hum iyagu ilaa nufuuran unbay u kordhinaysaa diditaan xaqi inay kasii cararaan oo ay kasii didaan bis unbay u kordhinaysaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee sarafnaa waan gedgedinnay yacnii dhan walba waan rogrognay fii hada alqur'aani qur-aankan dhexdiisa alxujaja xujooyinkii baanu ku rogrognay dhinacan waa ka tusnay dhinacanna waa ka tusnay meel kastaan yaanu wax ka tusnay wasanuriihim aayaatinaa fi laafaaqi wa fii anfusihim jiho kastooy eegaanba ilaahay qudradiisa yaa yay daliil u tahay wax kasta oy eegaan hadday iyaga is eegaanna ilaahay qudradiisa waa gara waa waa xuj yacni daliilka ay alla waxdaaniyadiisa ku gartaan naftooda ku dhex jiraan rusulna waa loo soo diray intaaba marka waa qur-aankiibaa waxaa lagu rogrogay marka xujajka iyo waanada iyo waxa lagu cibro qaato liyadakaruu inay waansamaan wamaa yasiidu u kordhin maayo tadkiirkeenna iyo waaninteenna hum iyagu u kordhin maayo ilaa nufuuran diditaan xaqa ay ka yaacaan oy ka didaan maahan qul low kaana macahu aalihatun kamaa yaquuluuna idan labtagaw ilaa dilcarshi sabiila qul waxaa tidhaahdaa low haddii kaana uu ahaan lahaa macahu maca allaahi ilaahay maciisa aalihatun macbuudyaal hadday ahaan lahaayeenoy jiri lahaayeenba kamaa sida yaquuluuna iyagu ay dhahayaan ay ku andacoonayaan idan markaa labtaqow way dalbi lahaayeen ilaahyadu ilaa dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka intii ka ah sabiilan jid ayay ku raadin lahaayeen ay uga adkaadaan wa subxaanahu ilaahay baa nasahayaa ama allah nasahan watacaalaa allah sarreeyo camaa kii xaggiisau ka sarreeyaa yaquuluuna ay dhahayaan culuwan sarrayn kabiiran weynin badan aayaddan hore qul low kaana macahu aalihatun laba tafsiir baa ku jirto labadaa tafsiirna mid kastaa aayado kale oo qur-aanka ayaa taageerayo xoojinaya tafsiirka koowaad waa kaan hadda marnay waana midkaa aada moodid in uu xoog badan yahay marka siyaaqa aayadda iyo la fiiriyo tafsiirkaa marka wuxuu yahay macnuhu waxaa weeyaan haddii ilaahyo kale ay jiri lahaayeen kaba soo qaad yacni fardan wa taqdiiran maba jiraane saad idinku leedihiin haddii ilaahyo ay jiri lahaayeen ilaahay maciisa ee iyagaas baa ilaaha allaha carshiga u saaxiibka ahee sarreeye awoodda badan ayay iyagu intay isbiirsadaan bay meesha ka kacsan lahaayeen oo iyagaa ka adkaan lahay sida boqorada shanigoodu uu yahay boqor haddii meel uu jiro xoogaa awood iyo racyo badan iyo dhul badan uu hayo kuwa kale badanaa waa ku kacaan si ay meesha uga riixaan oo maanta dhan xukun unbaa layska afgembiyaan hadday marka ilaahiyo jiri lahaayeen ee ilaahay bay rabsho ku samayn lahaayeen maadaama taas hadda aan la arkin hadda ka hor aynanna jirin haddii ilaahiyo ma jiraan waayo marka taasaa daliil u ah macnahana marka waxaa xoojinaya aayadda suuratu lmu'minuun ku jirtay alla uu yidhi ma takada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bimaa khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kaleu ka sara mari lahaa maadaama meeshaan aanay jirin dagaalkaas iyo rabshadaas aynan soconin cirkaanna nadaam uu ku socdo dhulkanna nadaam ku socdo ilaahyo kale inaynan jirin baa meeshaas marka daliil ay u tahay dhinac kale tafsiirka labaad wuxuu le aayad kalea lafteeda macnaha tusayso low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadataa hadday macbuudyaal kale jiri lahaayeen waa markaas iyaga intay isdagaalaan ayaa marka dhulka koonka waa dhulkii cirka waa fasaadi lahaayeen hal nidaam iyo hal qaab kumaynan socdeen tafsiirka labaad waxa uu yahay in la yidhaahdo hadday ilaahyo kalaba ay jiri lahaayeen saad idinka leedihiin ilaahyadaasi waxay u khuduuci lahaayeen oy caabudi lahaayeen ay u hogan lahaayeen allaha carshiga u saaxiibka ah tafsiirka labaad sidaa buu dhahayaa macnahana waxaa laga qaadan karaa aayad soo socoto ulaa-ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim lwasiilata ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah aayaddaa marka waa laga iyada lafteeda marka macnahanay taageereysaa laakiin tafsiirka hore ayaa aada u xoog badan siyaaqanna ku haboon ayb kan dambe marka macnuhu wuxuu noqonayaa idan markaa labtaqow waxay dooni lahaayeen ilaa dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka intii ka ah sabiilan min jihati sabiilin jidkaasna waa maxay jid ay ku caabudaan tii horena maxay ahayd jid ay uga adkaadaan kaasaana marka xoog badan qul waxaa tidhaahdaa low haddii kaana uu ahaan lahaa macahu ilaahay la jirkiisa aalihatun ilaahyaal yacnii low kaana aalihatun macbuudyaal iyo ilaahye hadday ahaan lahaayeen macahu maca allaahi ilaahay la jirkiisa kamaa sida yaquuluuna ay dhahayaan iyagu qiraa-o kalena kamaa taquuluunay leedahay idinka la idinla khitaabaya kufaaru makasaad idinka leedihiin idan markaa labtaqo way jarin lahaayeen ilaa dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka intii ka ah sabiilan min jihati sabiilin bay ku jarin lahaayeen ay ku raadin lahaayeen jidkaasina marka waa jid ay uga adkaadaan ayay raadin lahaayeen ayb subxaanahu ilaahay baa ceeb ka hufan wa tacaalaa isagaa sarreeya camaa kii xaggiisuu ka sarreeya yaquuluuna ay dhahayaan buu ka sara maray culuwan sarrayn kabiiran aada u weynin badan tusabixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihin marka maxaa idinka laydinku falayaa ilaahay wax walbaaba u hogto oo u tasbiixsanaya haddaa idinka diidaan marka ilaahay kownka oo dhan ayaa isaga markaa caabudaya oo u tasbiixsanaya jamaadaadka tusabixu waxaa hufo oo ceeb iyo nuqsaan ka hufo lahu lilaahi alle asamaawaatu samaawaat samaawaadkii asabcu toddobada ahaa waalardu iyo dhulkii ayaa ilaahay u tasbiixsanaya oo hufayo oo nuqsaan iyo ceeb ka hufayo iyo waman duul fiihinna iyaga ku dhex jiro wain min shay-in shay ma ahaaninoo shay ma jiro ilaa haddii uu jiro yusabixu waa tasbiixsanayaa bixamdihi multabisan xaal uu ku dheehan yahay bixamdihi ilaahay ammaantiisa walaakin lagu noqoyay laa tafqahuuna ma kasaysaan idinku tasbiixahum tasbiixdooda ma kasaysaan oo ma garanaysaan innahu alla kaana wuxuu ahaaday xaliiman mid dulqaad badan oo dadka ku kufriya cuquubada aan kula soo degdegin hafuuran dembi dhaafid badan ayb tusabixu lahu ilaahay waxaa u tasbiixsanaya asamaawaati samaawaadkii assabcu ee toddobada ahaa iyo waalardu iyo dhulkiibaa u tasbiixsanaya ayb qaar marka waxay aqriyeen bilyaa-i yusabixuna waa la aqriyey ayb markaa yusabixu marka la leeyahay asamaawaatuna ay mu-anath tahay oo ilan ta-utaniidkii baa ku jire ta-daas marka waxaa ku jirta dhadiga haddii marka ya-daani marka xaggee u soconaya marka yusabixuda de waxay isaga soconaysaa maadaama iyaga iyada iyo ficilkii lakala dhexgala fasli uu yimid waa isaga markaas yacni yusabixuda xaa-ilkaa darteed bayna alficli waata'niihi wuxuu banaynayaa yusabixu sidaas in marka ya-iyo lala imaan karo tusabixu lahu waxaa alla u tasbiixsanaya asamaawaatu samaawaat asabcu toddobada ah iyo waalardu dhulkii iyo waman baa u tasbiixsanayo fiihinna iyaga dhexdooda ahaaday wain min shayin shay ma ahaanin ilaa haddii uu ahaado uu jiraba yusabixu waa tasbiixsanayaa bixamdihi ilaahay ammaantiisa isagoo ku dheehan walaakin lagu noqoye laa tafqahuuna ma fahmaysaan oo ma garanaysaan tasbiixahum tasbiixdooda meeshaas marka idinku waxaad taqaanaan dadka afkiina ku hadlo unbaad tasbiixdooda fahmaysaan laakiin geedaha iyo jamaadaadku ma garan kartaan wayna tasbiixsanayaan inay tasbiixsanayaan qur-aanka aayado badan baa tusayo inaa sakarna ljib inaa sakharna aljibaala macahu yusabixna buu ilaahay yidhi buurihii baanu daawuud usaqir u sakirnay way la tasbiixsanayaan buurtii marka way tasbiixsanaysaa walaqad aataynaa daawuuda minaa fadlan yaa jibaalu awibii macahu buurtii marka yacnii way kula waa waa la celcelinaysay buurihii baa la celcelinayay shimbirihii baa markaa yacnii la tasbiixsanayay waxyaabahaas oo dhan marka waa ajnaas kale oo annaga naga duwan oo tasbiixdooda aanan garanaynin laakiin ilaahay u tasbiixsanaya ayb idinku waxaad taqaanaan bani aadamku unsay u tasbiixsadaan meeshaas marka bacdi ahlilcilmida xadiidka nabiga sal ll l slam waxaa jiray intuu soo maray laba qabri oo la cadaabayo markaasu wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaan labadan qabri waa la cadaabayaa dadka ku jiro midkood wuxuu yidhi wuxuu kaadida ma iska dheereyn jirin oo maka istibraa ma samayn jirin kaadida iskama hubin jirin ka kalena dadku isku diri jiray markaasuu nebiga laan ayuu soo qabtay labuu u kala gooyey mid walbaa marka laan ayuu ku muday oo markaa qabri kastaa laan ayuu saaray markaasuu wuxuu yidhi waa waxaa laga yaabaa in cadaabka laga khafiifiyo maa lam yaybasaa labadan laan intaynan qalalin cadaabkii baa laga khafiifinayaa culimada marka qaar badan meeshaas waxay ka qaateen ama ay ka fahmeen geeduhu maadaama ay tasbiixsanayaano walaakin laa tafqahuuna tasbi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi alla uu leeyahay ee tasbiixdaas baa marka meydkaani wax ku qaboobaya saasay dhahayaan markaasay haddana waxay uga qiyaasteen marka haddii qur-aan lagu ag aqriyo qur-aankaasi waa ku dheefsanayaa waana anfacayaa meydka mar haddii tasbiixdii geeduhu iyo ayba anfaceen qaar kaleo culimada kamidana waxay leeyihiin geedahani tasbiixdooda inay anfacayso innaga ma ogin taas mucjizo nebi inay tahay shafaaco nebiga ilaahay u weydiiyey waqtigeedana intaa ku egyahay unbaa xadiidku uu tilmaamayaa haddii ay tahay geedka waa tasbiixsanayaana markuu qallalan yahay maxaa tasbiixda u diidaya qoyaanka keliya maxaa ku koobaya marka sidaasay yidhaahdeen marka saxaabaduna geed in qabriga lagu tallaalo ama geed lagu mudo iyaga laftooda way isku khilaafsanaayeen oo bureyda ibn alxusayib xadiidkaas daahirkiisuu ku camalfali jiray qabriga geed buu ku tallaali jiray ibnu cumarna wuxuu yidhi waxaa laga lako qabriga lagu kor sameeyo geed iyo wax lamida ha laga qaada buu yidhi innamaa yudiluhu camaluhu ninkani camalkiisaa harinaayo oo har u noqonaya ka qaaduu dhihi jiray saxaabaduna marka meeshaas khilaafkaas bay ka qabeen iyaga dhexdooda walaakin laa tamarka qur-aanka akhriskiisa laftiisa dee qabriguu qofkan jiran qofkan dhintay inuu ku intifaacayo qur-aan cid kale akhrisay iyadana masale lafteeda culimadu isku khilaafsan yihiin weeyaan qaarna imaam axmed iyo kale iyo maalikiyada iyo waxay arkaan inuu gaarayo qur-aanka imaamu shaaficina isagu sida ka ansaxday saxiixa agtii hana isaga ka ansaxday waxa ay tahay inuunan gaaraynin ayb waxyaabaha marka sadaqada iyaa gaarayuu yidhi iyo cilmiga uu ka tegay iyo waxyaabahaas marka sadaqada waa gaaraysaa xajka laga xajiyo soonka laga soomo waxyaabaha waa ku intifaacayaa laakiin qur-aanka nas looma hayo sidaasuu uga istaagay xoogaa alimaamu shaafici ayb inahu alla kaana wuxuu ahaaday xaliiman mid dulqaad badan hafuuran oo dembi dhaafid dembi dhaafid badan wإda qarأta الqur'ana jacalnaa baynaka wa bayna اladina laa yuؤminuuna bاlآakhiraةi xijaaba mastuura waidaa haddii qara'ta aada akrinayso alqur'aana qur'aanka haddaa akrinayso jacalnaa waxaanu yee waxaanu yeelaynaa baynaka adiga waxaanu yeelnay baynaka adiga iyo wa bayna aladiina kuwii dhexdooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin biاlآakhirati aakhirada xijaaban ayaan yeelnay xijaab xijaabka oo mastuuran wax qarinayo mafcuul bimacnaa faacil waayo mastuuran ay saatiran xijaab wax qarinayaanu yeelnay aayaddan iyadana laba tafsiir baa ku jirta tafsiir waxa uu leeyahay qur-aanka markaad akrinayso adiga iyo kuwa aan aakhiro rumaysnayn xijaab ayaanu idinka ayaanu idinku kala teedaynaa dhexdiina xijaabkaasi marka inay qur-aanka fahmaan oo quluubtoodu ay qur-aanka fahamtaa xijaab laga dhigayaa oo marka waxaa laga xijaabayaa qur-aanka inay fahmaan ay ku intifaacaan fahma intifaacin tafsiir waa sidaas waana kan loo badan yahay tafsiir kale wuxuu leeyahay adiga iyo gaalada markaad qur-aanka akriso waa idinka xijaab ayaan dhexdiina wax asturo ayaanu yeelaynaayo ku arki maayaan adiga oo qisada marka alimaamu suyuudi kitaabkiisa durulmanhuurka wuxuu keenay athar nabiga sala allahu alayh waali wasalama yaa waxaa soo aaday haweentii abujahl markay tabat yadaa abilahab markay soo degtay ayay soo aaday xaggiisa iyadoo markaa rabto inay nebiga dhibto oo markaasi abyaad markaa qaadayso oo mudamaman casaynaa sidaasoo kale dhehaysa wa amrahu abaynaa iyadoo marka sidaa dhehaysay soo aaday markay soo dhowaatay way arki weysay nebiga sal ll ly slam wayna iska laabatay marka xijaab baa alla subxaanahu watacaala iyada indheheeda iyo nebigaa la kala qariyey aayadda marka sidaa way u daliishadaan waa waa iyadana way ku fasiraan waxaa kaloo ahlu siyarku ay wariyeen markuu nebiga soo hijroonayay iyaga oo iriddiisa hortooda horteeda fadhiyo ayuu soo dhex maray isagoo markaa yacni suuratu yaasiin akrinayo ilaahay marka indhahooda waa ka xabisay nebiga sal ll ly slama maynan arkin labadaa tafsiir baa marka aayaddan ku jiro weliba ibnu kathiir tafsiirka dambe bis unbuu sheegayba ayb kaa dambe unbuu sheegay bis isaga meeshaas marka alimaamu alqurtubi aayaddan tafsiirkeeda qisow ku keenay isagaba ku dhacday oo tafsiirkan labaad isaga laftiisa waa keenay sidaana inay marka yacni dhici karto ayuu tilmaamay oo wuxuu yihi qurtuba meel u dhow magaalada qurtuba la yidhaahdee dhulkan andalus ku taal hadda sbain ku taal meel u dhow oo markaa yacni dagaal muslimiinta iyo gaalada ka dhex socday baan joogay buu yidhi markaas ayaa cadowgii baa nagu batay meel baan marka iskaga aadiyeyo waa ka gambaday buu yidhi nacam laba iyaga ka mida ayaa isoo aaday oo far yacni faras fardo wataan ayaa isoo aaday iyagoo inay idilaan rabaan oo qaylinayaan markaas ayaan meeshii markaan uga gambaday baan waxaan akriyey buu yidhi suuratu yaasiin markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala indhahoodii waa iga qariyey way idhaafeen dib bay haddana usoo laa ay u laabteen meeshay ka yimaadeen bay aadeen waxaanan maqlaayey buu yidhi iyagoo dhahayo shaydaan shaydaan waa shaydaan iyagoo dhahayaan maqlayey buu yidhi luqadooda weliba tafsiirkiisau ku qoray kelmadda lafteeda biluqatihim buu ku qoray ayb marka qofka ilaahay subxaanahu watacaala waa kala qarin karaa dadka daalimiinta iyo qofkan madluumka hadduu ilaahay baryo waa ka qarin karaa qofkan daalimka ah ayb labadaa tafsiir baa marka aayadda mufasiriintu ay u sheegaan wa idaa haddii qara'ta aada akriso alqur'aana qur-aanka jacalnaa waxaanu yeelaynaa beynaka adiga iyo bayna aladiina kuwii dhexdooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin xijaaban ayaan yeelaynaa xijaab xijaabka oo mastuuran saatiran qarinayo oo idinkala qarinayo ama indhahooda lagaa qarinayaa markaad qur-aanka akrinayso ma ku gaarayaan oo ku dhibi maayaan ama in lagu macneeyo iyaga quluubtooda qur-aanka la xijaab laga saaraya xijaabkaas ilaahay aayado kale ku tilmaamay waxaa keenayo waa kufrigooda khatama allahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim gishaawa iyo falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara wanadaruhum fii tuqyaanihim yacmahuun aayadahaa tirada badan buu ku sheegay iyo suuratu lacraaf tii aan kusoo marno saasrifu can aayaatihi aladiina yatakabaruuna fi lardi bigayri اlxaqi wajacalnaa calaa quluubihim akinatan an yafqahuuhu wafii aadanihim waqraa wajacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda waxaanu yeelnay akinatan daboollo ayaanu yeelnay maxaan saa u yeelnayna an yafqahuuhu lianlaa yafqahuu inaynan kasin oo aynan fahmin hu qur-aanka wa fii aadaanihim dhagahoodiina waxaanu yeelnay dhexdooda waqran culays ayaanu yeelnay wa idaa haddii dakarta aada sheegto rabbaka rabbigaah filqur'aani qur-aanka dhexdiisa aada ku sheegto waxdahu xaal uu yahay alla keligiis wallow way jeesanayaan calaa adbaarihim gadaashooda iyo dabadooda ayay u jeesanayaan nufuuran xaal ay yihiin naafiriina kuwa didayo iyagoo yaacayo didayo walacalla marka ibnu kathiir waxaa laga yaabaa aayaddii hore halka tafsiir wuxuu ugu keenay ee tafsiirka labaad aayaddaana iyada lafteeda macnahaas oo kale uu ku jiraa labada aayad marka inuu kala siiyey baa saasaa dhici karta wajacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim gaaladii quluubtooda akinatan daboollo iyo furar ayaan yeelnay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si aynan qur-aanka u fahmin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa de ilaahay oo isaga unbaa wax baadiyeeyo isagaana u xanuuniyo meeshaa marka qadariyada nimanka qadarka inkirsan aayaddan xujay ku tahay maxaa yeeley allah isagaa wuxuu yidhi wajacalnaa calaa quluubihim akinatan qofkan haddii qalbigiisa la daboolay waxba ma fahmayo mana rumaynayo ayb arrintaana ilaahay gardarro iyo dacdaalad darro kuma sifaysne iyagaa markii hore kufrigii ay la yimaadeen iyo jeesashadii ay la jeesteen buu ilaahay ku abaalmariyey inuu sidaa yeelo waa marka falamaa zaaquu markay leexdeen azaaqa allaahu quluubahum ilaahay quluubtooda waa leexiyey gardarro marka ilaahay ma sameeyo waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa marka quluubta iyo dadka ilaahay subxaanahu watacaala qalbigu markuu yahay qalbi zaki ahoo dahiran oo fiican ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfacaa diinta sida dhulkaba uu ugu qeybsamo dhul waxay kasoo bixi karaan haddii wax lagu abuuro iyo midaan waxba kasoo dhalanaynin qulubtuna sidaas qalbi wax kasoo duxaan oo khayrka markaa uu kasoo dhasho iyo midaan kasoo dhalanin ilaahayna isagaa marka xikmadiisa iyo isaga iraadadiisa intaba ku doonay wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxaanu yeelnay waqran culays baan yeelnay hiqal iyo samam oo markaa yacni xaqii ma maqlayaan wa idaa haddii dakarta aada sheegto rabbaka rabbigaa haddaad xusto filqur'aani qur-aanka dhexdiisa aada ku xusto waxdahu xaal uu yahay keligiis maxaa laga wadaaba markaad towxiidka sheegto war ilaahay keliya hala caabudo laa ilaaha ila allahu mufasiriintu saasay ku fasireen waxdahu bimacnaa waa laa ilaaha ila allahu markii laa ilaaha ila allahu aada tiraahdo waa yaacayaan ma rabaan aayadda suuratu zumar baana aada uga hadasho si sidan yacni ka aada uga bayaansan oo allah wuxuu yihi waidaa dukira allahu waxdahu shmaazat quluubu اladiina laa yu'minuuna biاlaakhira waida dukira aladiina min dunihi idaa hum yastabshiruun haddii ilaahay keligii la xuso ishmaazat quluubu aladiina laa yu'minuuna biاlaakhira dadka aan aakhiro rumaysnayn quluubtoodu way anfariireysaa haddii ilaahay keyrkii la sheegana waa isu wacanayaan tacbiirka bal fiiri nacam aayaddanna macnaheedu waa sidaas fii suurati saafaadna allah wuxuu yidhi inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun haddii laa ilaaha ila allahu la yidhaha waa isi weynaysiinayaan wayaquuluuna a inaa lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun waxay leeyihiin macbuudyaalkeenni miyaan gabiyaa waalan uga tegaynaa dartiis wax kalena iskuma haystaan ilaahana abuuray idinkana idin abuuray anigana i abuuray keligii caabuda waayo waxaa la ysku haystay ogow maahan aniga i caabuda lacag isiiya maaha addoomo ii noqda ma aha aniga iyo idinkaba allihina abuuray aan addoomo u wada noqono keligii aan caabudno macalasaf marka waxaad arkaysaa in badan ama wabilasaf waxaad arkaysaa in badan arrintaa iyadaa marka ilaahay keliya hala caabudo iyo marka laga hadlaa inay ka murmayaan dad islaam u islaamkii u nisbe sheeganaya oo inay ka murmayaan baad arkaysaa oy leeyihiin cibaado marka la yidhaha war nadarka ilaahay keliya ha loo nadaro keligii ha loo gowraco keligii hala baryo oo xaaj yacni dhibaatada inuu yacni keligii ha loogu yeerto inuu fay kaa faydo waxaa markaa tiraadid buu wuxuu kuleeyahay dad kale u qaylinaya marka oo wuxuu leeyahay ambiyadii baa la diidan yahay malaa-igtii baa la diidan yahay saalixiintii iyo awliyadii baa la diidan yahay adiga maxaa kugu jira dadkaas aada sheegaysid ambiyadana inaad ku dayatood rasuul yacni risaaladooda ka faa-iideysatood ku dayata yay kugu leeyihiin inaa caabuddo kuguma laha cibaado cid ay wax kaaga darsan tahay male allah unbaad yacni caabudeysaa keliya haddii marka ilaahay keliya la sheego walaa tushrikuu bihi shay-an marka la yidhaahdo kabaha qofka inuu hore ka qaato cararo wuxuu shabahayaa mushrikiinta nacam maxaad ka cararaysaa xaq ilaahay unbaa laga hadlayaa ma wax kalaa la sheegayaa nacam waxa qofkan hadlaya aniga iyo caabud ku odhan maayo nacam keliya wuxuu ka hadlayaa waxay tahay allihii cirkan iyo dhulkan abuuro innaga dhanna abuuray haddaan keligii caabudna ka waran khilaafkan iyo warkan intaan iska dayno iyada ma lagu baaba-ayaa haddiise ilaahay keliya haddii la caabudo ma la dulloobayaa qiyaamaha ma la isciqaabaya la isciqaabi maayo laakiin haddaad isaga wax ku lamaaniso dee aayaadkii waxay leeyihiin war halis baad ku jirtaa oo naar baa marka laa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fatulqaa fii jahannama maluuman madxuuran baa maqlaysa ayb wajacalnaa waidaa haddii dakarta aada xusto rabbaka rabbigaa haddaad sheegto filqur'aani qur-aanka dhexdiisa aad ku xusto waxdahu xaal uu yahay keligii oo isaga keliya hala caabudo haddaad tidhaahdid wallow way jeesanayaan calaa adbaarihim gadaashooday u jeesanayaan dabadooda iyagoo u laabanayo u gadoomayo nufuuran xaal ay yihiin kuwa markaa didayo nufuuran xaal ay yihiin kuwa didayo nebigu markuu ku yidhi sala allahu alayh waalihi wasalam mushrikiinta kelmad ii dhaha kelmad ka ii dhaha haddaad kelmaddaad tirahdaan carab iyo cajanba waad milkinaysaan adduunyadana waa ku liibaanaysaan aakhirana waad liibaanaysaan toban waa kuu dhahaynaa bay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi waxaad tihaahdaan laa ilaaha illa allah de laa ilaha illa allah way garanayaan iyaga marka macnaha lo ay le macnaheeda way fahmayaan waa dad carab oo carabnimadoodu ay tahay saliiqi sidaa markay kelmaddu ay noqotay waa iswareejiyeen marka markaasay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab macbuudyaalkii badnaa hal miyuu ka dhigay waa wax lala yaabay dheheen waxaan waa sii jeesteenoo way ka carareen naxnu aclamu bima yastamicuuna bihi id yastamicuuna ilayk naxnu inagaa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa yastamicuuna ay dhegaysanayaan bihi bisababihi ay u dhegaysanayaan id waqti yastamicuuna ay dhegaysanayaan ilayka adiga ay ku dhegaysanayaan waanu ognahay waid iyo waid waqti hum iyagu najwaa ay faqayaanoo kuwa faqaya ay yihiinna waan ognahay waxa ay ku faqayaan id yaquulu wuxuu dhahayaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay id waqti yaquulu daalimuuna daalimiintu ay dhahayaan kuwa dulmiga fale shirkiga yacnii ku jiro in tatabicuuna ma raacaysaan idinku ilaa rajulan nin unbaad raacaysaan ninka oo masxuuran la sixray oo waali qabo naxnu aclamu bimaa yastamicuuna bihi bihi ba'da ku jirto waxaa ku bannaan in laga dhiga zaa'ida sila in laga dhigo haddii marka sidaa loo dhigana naxnu aclamu bimaa yastamicuunahu oo kale wa waxa ay maqlayaan waa ognahay inaga waxay dhegaysanayaan waa ognahay waxaa kaloo bannaan bihida in laga dhigo sababiye in laga dhigo ba'da oo macnuhu marka uu noqdo naxnu inagaa aclamu ku ogaal badan oo og bimaa biladii kii yastamicuuna ay dhegaysanayaan bihi sababtiisa kay u dhegaysanayaan midka ay dartiis wax u dhagaysanayaan waa ognahay oo waa inay hadhow hadal marka beena ay ay tarjumaan amase in la yidhaha naxnu inagaa aclamu og bimaa waxa yastamicuuna ay dhagaysanayaan hu maaga shayga ay dhagaysanayaan inagaa og id waqti yas markaa baadi waxaan ka dhignay silo id waqti yastamicuuna ay dhagaysanayaan ilayka waqtigay adiga ku dhagaysanayaan iyo waid waqti hum iyagu najwaa kuwii faqaya ay yihiin id waqti ayaanu ognahay yaquulu daalimuuna daalimiintu ay dhahayaan in tatabicuuna maa tatabicuuna ma raacaysaan idinku ilaa rajulan nin unbaad raacaysaan ninka oo masxuuran la sixray ayb undur fiiri kayfa sida darabuu ay yeeleen laka adiga ay kugu yeeleen alamhaala maahmaahooyinka sida ay maahmaahooyinka kugu sameeyeen ay kugu yeeleen bal fiiri fadalluu way dhumeen falaa yastatiicuuna ma awoodayaan sabiilan jid ay xaq ku haleelaan ama ay ku helaan awoodi maayaan oo ay xaqi ku gaaraan wa qaaluu waxay yidhaahdeen a idaa haddii kunnaa aan ahaano cidaaman lafo iyo warufaatan ciid haddaan noqonno a inaa anagu lamabcuuhuuna kuwa la bixinaya miyaanu nahay khalqan abuuris jadiidan oo cusub kuwa loo soo saarayo lagu soo bixinayo miyaanu nahay ayb undur fiiri buu alla yidhi kayfa sida darabuu laka adiga ay kugu yeeleen alamhaala mahmaahooyinka sida ay kugu sameeyeen baleeg oo fiiri mahmaahooyinkaasi marka waa maxay mar waxay dhaheen waa majnuun marna waxay yidhaahdeen waa saaxir marba waxbay ku sheegeen mar waxaan waa lasoo baraa bay yidhaahdeen wa qaaluu mucallamun majnuun war badan bay markaa mar waa shaacir bay yidhaahdeen tusaalayaalkay kugu badiyeen adiga korkaaga kulligoodna waa been nebiguna ma raacayo sala allahu calayh waali wasalama waxaan ahayn rasuul alleh inuu yahay intaa unbaa raacayso inta kale iyagaa wato ayb oo iyaga marka waxay ku sugan yihiin arrin marka isdhexyaaca ayay ku dhex jiraan oo ilaahay waa ka dhahaya bal qaaluu adgaahu axlaamin bal iftaraahu bal huwa shaacir falyatinaa biaayatin kamaa ursila alwaluun falaa yastaiic fadalluu way dhumeen falaa yastadiicuuna ma karayaan sabiilan jid ma awoodayaan xaqa ay ku gaaraan wa qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa haddii kunaa aan ahaano cidaaman lafo wa rufaatan iyo ciid wa rufaatan bimacnaa turaaban waay asalkana rufaat waa waxa lafuhu markay baaba-aan oo ay burburaan shayga markuu intuu baaba-o sidaa gacanta marka lagu yidhaahdo la burburiyo oo uu ciid oo kala noqdo waay marka markaan lafa noqonno haddana aan burburno waay oo aan ciid noqonno a inaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaanu nahay khalqan abuuris jadiidan cusub abuuris dambee cusub kuwa lagu soo bixinaya miyaan nahay qul waxaa tidhaahdaa kunuu ahaada xijaaratan dhagax ow amase xadiidan bir ahaada ow amase khalqan uun ahaada abuur khalqiga oo mimaa kii ah yakburu oo weynaanayo fii suduurikum laabihiina khalqi ku weynin badan noqda haddaad doontaan waa la idinsoo bixinayaa fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan man kumaa yuciidunaa na soo celinaya inaga qul waxaa tiraa aladii allihii fatarakum idin amaamuday oo abu idin abuuray awala maratin markii hore mar markii ugu horreysay allihii idin abuuray kaas baa idin soo celinayo fasayunqiduuna way dhaqdhaqaajinayaan ilayka adiga xaggaaday u dhaqdhaqaajinayaan ru'uusahum madaxyadooda oo marna kor bay geynayaan oo giirkay kor u qaadayaan marna hoos bay fiirinayaan ayb wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goormaa huwa ou ahaaday bacigani bacigani waa goorma bay ku dhahayaan qul waxaa tiraa casaa waxaa dhab ah an yakuuna inuu ahaanayo qariiban mid aad u dhow sida inuu ahaanayaa dhab ah ayb yowma maalin buu ahaanayaa yadcuukum ou idin yadcuukum ou idin yeerayo alle fatastajiibuuna waad ajiibeysaan bixamdihi biamrihi amarkiisaad ajiibeysaan oo ma maalinkaa ma baaqan kartaan watadunnuuna waad malaynaysaan in labistum maa labistum inaydnan nagaanin ilaa qaliilan wax yar un maahane wax kale inaydnan nagaanin yaad u malaynaysaan ayb waxaani sida ayba u dhow yihiin qul waxaa tidhaahdaa kuunuu ahaada xijaaratan dhagax iska dhiga aw amase xadiidan bir ahaada birta waa adag tahay aw amase khalqan khalqi noqda abuur uun khalqiga oo mimaa kii ah yakburu oo weynaanayo fii suduurikum laabihiina khalqi idinka qalbigiina ku weyn noqda haddaad bal awoodaan oo anigu waa idinsoo bixinayaa buu alla leeyahy si kastood iska dhigtaan ama aada ahaataan marka ow khalqan mimaa yakburu fii suduurikum maxaa laga wadaa waxaan laabihiina ku weyn waa maxay laba tafsiir baa ku jirto cirka iyo dhulka bani aadamku markuu weynaan inuu ka hadlo rabo cir iyo dhulow tusaale kusoo qaadanaya ama badda leanna haddaad meel kasta tagto cir unbaad hoos joogtaa cirku marka aada buu u weyn yahay la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas ayuu alla yidhi yacni samaawaad iyo dhul noqda haddaad doontaan waa la idinsoo bixinayaa waay macnaha ow khalqan mimaa yakburu fii suduurikum waxaa kaloo lagu macneeyaa geerida geerida qof walbaa qalbigiisu waa ku culus tahay waana ku weyn tahay dhimasha markay timaado xataa qofku isagoo yaqaano ruuxii uu yaqaanayo waalidkii dhalay aabihii ama hooyadiis ama ilmaha uu dhalay ama qof uu aada u jecel yahay marka ay geeridiisa ou caayino ama ou arko saacaddaas geeridu ay timid yacnii wax kala imaanaya nacam qofkii waa isbedelayaa isaga dhan murug baa imaanayso ruuxa isaga laftiisana geerida waa ka cabsanaya geeridu marka waa shay weyn waa bani aadamka qalbigiisa ku weyn waxa ugu badan oo lagu cabsiiyo bani aadam muxuu yahay dhimashada un weeyaan nacam wax kale maaha geeridu marka qiyaamaha marka la tago iyadoo wan oo kale suuradeed leh baa la keenayaa waa la qalayaa marka ilaahayna waa ka dhahay aladii khalaqa almowta walxayaata geeridu marka waa makhluuq waayo iyada lafteeda mowtku waa makhluuq haddaad doontaan mowtka aad ka cabsanaysaan laftiisa noqda waa la idinsoo bixinayaa wa meel ku fakan maysaan ayb fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan man kumaa yuciidunaa na soo celinayo innaga yaa na soo celinayo qul waxaa tiraa aladii allihii baa idin soo celinayo yuciidukum yacni waxaa idin soo celinaya aladii allihii fatarakum idin amaamuday markii hore idinkoon jirin idin abuuray awala maratin maro markii hore markeedii hore fasayunqiduuna way ruxayaan ilayka adiga xaggaagay u ruxayaan ru'uusahum madaxyadooda ayb fasayahuzuuna ilayka madaxay kuusoo ruxayaan waa birafcin wakhafdin ayb marka yacni madaxii bay marna kor u qaadayaan marna hoos u foorarinayaan ayb oo asalka marka waxaa la yidhaha daliimka haldhaaga ama goronyada goronyada labkeeda waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa naqdi naqdi waxaana sidaa marka loo leeyahay waxay tahay marka uu soconayo ayuu marna madaxa kor u qaadaya marna hoos u foorarinaya ayb oo madaxiisa u dhaqdhaqaajinaya marka kaas marka meeshaanay uga bixiyeen magaca yacni ishtiqaaqaanay marka uga bixiyeen magacaas fasayunqiduuna way ruxayaan waa dhaqdhaqaajinayaan ilayka xaggaaga ay usoo dhaqdhaqaajinayaan ru'uusahum madaxyadooda wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa hu mataa goormaa huwa bachigu ou ahaaday isagu su-aalahooda tira badnaanta balfiirin goormaa yacni yaa na soo celinayo goormaa haddana nala soo celinayaa haddii lasoo celiyana waxba mahayaan qul waxaa tiraa casaa waxaa dhab ah an yakuuna inuu ahaanayo bachigu qariiban mid aada u dhow leanna nebigaaba wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bucidtu ana wasaacatu ka haatayn aniga iyo saacadda waa nala soo bixiyey sidaan anagoo isku ana riwaayaadka qaar wuxuu leehay in kaadat latasbiqunii waxayba ku dhawaatay inay iga soo hormarto iyada haddii waagii nebiga lasoo bixiyey saacaddu saaibay u dhowdahay nebigu uu leeyahay saacaddu waa dhowdahay waqtiga hadda yacni kun sano iyo laba kunoo sano adduunya waqti la sugaa muxuu yahay qof walbowna ogow adiga markaad dhimato qiyaamadaadii waa qumtay mar haddaad dhimato naftii kaa baxdo adduun dambe usoo laaban maysid hore unbaad u socotaa bis inta inta halkan aada joogto unbaad yacni daarulcamal iyo aada taagan tahay yowma maalin ayuu ahaanayaa yakuunadaa lagu tacallujinayaa casaa an yakuuna waxaa xaqiiq ah inuu ahaanaya qariiban mid aada u dhow yowma maalin buu ahaanayaa dhe bachigu marka yadcuukum alla uu idin yeerayo marka waxaa la idinkugu yeerayaa israafiil baa buunka yeerinayo markuu buunka yeeriyana nin walbaa marka waa waa dhacayaa haddana mar kaleu ku dhufanayaa fa idaa hum qiyaamun yanduruun ayb dadkii markaa waa istaagayaan labadaa marka nafqi ayuu sameynayaa markaas dadka la yee marka dambe dadku soo baxayaano qubuurhu ay kasoo baxayaanna waa degdegayaanoo muhdiciina ila daac kan u yeerayay usoo degdegayaan marna meelna uga leexleexan maayaan yowma yakhrujuuna min alajdaati siraacan kaanahum ilaa nasbin yuufiduun dadkii marka shay sidaa loo taagay oo usoo orda la yiri oo kale ad moodeysaa alla marka uu waco ma baaqan karaan watadunnuuna yowma maalin buu ahaanayaa yadcuukum alla uu idiin yeerayo fatastajiibuuna waad ajiibeysaan bixamdihi biamrihi ilaahay amarkiisaaad ku ajiibeysaan amarka allaad ajiibeysaan marka biamrihi marka bixamdihi biamrihi in laga laqbeeyo amase in bixamdihi la yihaha walahulxamdu in laga macneeyo yowma maalin buu ahaanayaa yadcuukum alla uu idiin yeerayo fatastajiibuuna waad ajiibeysaan bixamdihi walahu lxamdu ammaan buu alla leeyahay watadunnuuna waad malaynaysaan in labihtum maa labihtum inaydnan nagaanin ilaa qaliilan wax yar maahan waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan halkanna marka adaab fiican baa nala amrayaayo qofku inuu hadal fiican ku hadlo nasaqaadka shaydaankana iska ilaaliyo khaasatan muslimiinta dhexdooda haddana waqul dheh licibaadii addoomadayda u dheh yaquuluu ha yidhaahdeen ayb yacnii in qulta lahum daalika haddaa sidaa ku tiraahdid waxaan ujeedaa qul waxaa tiraa licibaadii addoomadeyda yaquuluu ha yidhaahdeen ha dhaheene addoomadeyda waxaa ku tiraahdaa haddaad marka sidaa ku tiraahdid iyagu ha dhaheen markaa fal yaquuluu ha dhaheen saas oo kale ayb yaquuluu ha yidhaahdeen allatii ama liyaquuluu in laga la yidhaahda liyaquuluu ha dhaheen allatii xaaladii ha dhaheen ama hadalkii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd tii fiicnayd ha yidhaahdeen addoomadeyda sidaa ku dheh hadal wanaagsan ina shaydaana shaydaanku yanzaqu waa fasaadinayaa baynahum dhexdooda ina shaydaana shaydaan wuxuu kaana wuxuu ahaaday caduwan cadow cadowga oo mubiinan cadaawadiisu caddahay bou lil insaani uu ahaaday hadalka wanaagsan marka waa maxay waa kan rabbukum rabbigiina aclamu ku ogaal badan bikum idinka xaalkiina ku ogaal badan in yashaa haddii uu doono alla yarxamkum idin naxariistee ow amase in yashaa haddii uu doono yucadibkum idin cadaabe wamaa arsalnaaka kuma dirin adiga calayhim iyaga korkooda wakiilan inaad ahaato mid iyaga ilaaliyo oo markaa loo xil saaray sidaa kuguma anan dirine waxaanu kuu dirnay inaad risaalada gaarsiiso waqul dheh licibaadii addoomadeyda u dheh yaquuluu liyaquuluu ha dhaheen allatii oraahdii almaqaala tallatii warkii ha dhaheen hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd ha dhaheen oo markaa dagaal iyo muslimba hadal fiican kula hadal suurat lbaqarana waxaan kusoo marnay waquluu linnaasi xusnan dadka hadal wanaagsan ku dheh cay iyo war xun iyo meelna ma buuxinayo wax hadda raganimo ana ma soo kordhinayo marka yacni hadal wanaagsan in markaa dadka lagula khitaabo waxay gaal iyo muslim waxay doonaanba ha ahaadaan ayb macnahaas baan aayadda marka ku jirta oo mushrikii kalbi wuxuu leeyahay mushrikiintu waxay ahaayeen muslimiin mushrikiinta muslimiintay dhibi jireen asxaabta marka nebigay uga dacwoo jireen arrintaa waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan baa soo degtay idinku war fiican dhaha bis faraha ka qaada ayb doqonnimada iyo jahligooda ha ku muqaabalayninina weeyaan idinku marka xasanulbasri wuxuu yidhi isaga yaquulu lahu wuxuu dhahayaa yahdiika allah war allah kusoo hanuuniyo ayb wa kana hada qabla alidni fi ljihaadi walqitaal ee aayadda lafteeda miyaa tusaysa marka hadalka wanaagsan jihaadka mau kasoo horjeedaa ma kasoo horjeeda qofka waa jihaadi karaa soo hadalkiisana uu wanaagsan yahay waxaana ku tusaya isagoo nebiga jihaadayo madiine joogo ayaa yahuuddu ay ku dhihi jireen assaamu calayka assaamu calayka dhimo waayo macnaheedu caa-ishaa maqashay markaasay tiri waaleyka wacalaykum assaamu wallacnatu yaa abnaa alqiradati waalkhanaasiir markaasuu yidhi caa-ishaay joog ilaahay ma jecla fuxshiga iyo warxumada ma jecla markaasay tiri rasuul allow miyaadan adiga maqlin waxay ku dhaheen markaasuu yidhi adiga miyaadan maqlin waxaan aniga ugu jawaabay wacalaykum sow ma dhihin aniga raafiiri rasuulka hadalka xunee lacnada iyana waa iska ilaaliyey iyagana waa u jawaabay oo wacalaykum jawaabay u tahay yaquulu latii hiya axsan ayb ninkii seefta u qaatay nabiga sal ll ly slam ee la kor istaagay man yamnacuka minii yidhi ee seeftu markay ka dhacday qabtay nebiga u qaatay ee yidhi nebigu uu ku yidhi man yamnacuka minii adiga hadda yaa iga kaa reebayo waa kii yidhi nin qaata seeftaan ninka ugu fiican noqo iska tagu yidhi nabiga sal l slam taa marka waxay hor seedayn dadkiisu soo islaamaan xataa marka hadal wanaagsan iyo iska hor imaan maayaan cadowgaaga iska celi iska hor imaan maayaan waana sida xooga badanna sidaas weeyaan in marka aayadahani mansuuq ay ahayn aanay ahayn oo iyada markeeda la isticmaalayo aayadahan ayb ina shayطaana shayطaanku yanzaqu waa fasaadinayaa beynahum dhexdoodu fasaadinayaa dadka ina shayطaana shayطaan kaana wuxuu ahaaday caduwan cadow buu ahaaday lilinsaani uu u ahaaday mubiinan cadaawadiisu ay caddahay rabbukum hadalka wanaagsan ee la dhahayana waa kan gaalada laftooda rabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badan bikum idinka axwaashiina in yashaa haddii uu doono yarxamkum waa idin naxariisanayaayo waa idinsoo hanuuninaya wain yashaa haddii uu doonana yucadibkum waa idin cadaabayaayo kufrigaas baad ku dhimanaysaan wamaa arsalnaaka kuma soo kuma aan mama ku soo dirin calayhim iyaga korkooda kumaanaan soo dirin wakiilan inaad ka tahay mid iyaga marka ilaaliyo oo dhowro oo markaa yacni xaalkooda markaa loo xil saaray sidaa inaad tahay kuma aanaan soo dirin ee waxaanu kuusoo dirnay inaad iyaga risaalada gaarsiiso ay inamaa arsalnaaka ilayhim waxaanu xaggooda kugu soo dirnay lituballigahum risaalaatina risaalaadke risaaladeenna inaad soo gaarsiisid wa biaydiinaa innaga gacmaheennu ku jiraa sarfuhum iyaga leexintooda wa tadbiiruhum iyo maal iyo maamulkooda ayb fa in shi'naa haddaan doonno raximnaahum waa u naxariisanaynaa wa in shi'naa haddaan doonnana cadabnaahum innaga cadaabayno adiga hawshaa kuuma taalo warabuka aclamu biman fi samaawaati waalard warabuka rabbigaabaa aclamu ku ogaal badan biman axad fi samaawaati ku sugan samaawaat dhexdooda waalardi dhulka dhexdiisa ku sugan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe fadalnaa waan dheeraad siinay bacda nabiyiina ambiyada qaarkood baanu dheeraad siinay calaa bacdin qaarka kalen ka dheeraad siinay wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud zabuuran baan siinay zabuur ayb dadka marka dhul iyo cer waxaa jooga allaa yaqaano ciddii uu risaalo u dooranayana isagaa xushay kuwaa isaga uu xushee risaaladiisa u xushayna iyaga laftooda u kala fadilay oo nebiyullaahi moxamed buu ufadil ufadilay haddana wuxuu doortay ululcasmi min arusul shanta ululcasmi min arusul nabiyullaahi nuux iyo ibraahim iyo nabiyullaahi muusa ciisa iyo nabigeena sala allahu calayhi wasalam warabbuka rabbigaabaa aclamu ku ogaal badan biman buu ku ogaal badan yahay axad fi samaawaati ku sugan ee walardi dhulka wax axad ku sugan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe fadalnaa waan dheeraad siinay bacda anabiyiina nebiyada qaarkood calaa bacdin qaarka kalan ka dheeraad siinay wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud zabuuran baan siinay kitaabka zabuur marka tasbiix iyo waxyaabo raqaa-iq iyobay ubad ayay ahayd markuu akriyana nabiyullaahi daawuud cod macaanna waa la siiyey buuraha iyo shimbiraha iyo ayaa ka daba aqrin jiray qul idcu ladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila qul waxaa tiraa udcuu tuuga oo caabuda aladiina kuwa zacamtum aada ku andacoonaysaan min duunihi alla sokadiisa inay ilaahiyey yihiin kuwa aada ku andacoonaysaan alla sokadii balbarya falaa yamlikuuna idin idiin hanan maayaan falaa yam falaa yamlikuuna hanan maayaan kashfa duri dhib fayditaankiisa cankum xaggiina ay ka faydaan walaa taxwiilan wareejinna hanan maayaanoo dhib idin haysta cid kale uma rari karaan umana wareejin karaan ilaahiyadii dhammaa ee la caabudayay dhan waxaa lagu sheegay cajsi cajsigana waa maxay dhib adiga ku haystana ma kaa qaadi karaan cid kalena kuma wareejin karaan ayb qof ilaahay jiro u keenay maanta hadda oo jirooyinkan aadka u daran ilaahay ku riday cid intay ka qaado cid kale u wareejin kartaa ma jirtaa maya bani aadamkii marka wixii ilaahay kasoo haray waaba caajis awooddaa mabaa lahanba iyaga ayb dhib adiga ku haysta meel kale yaanu u rarinba ma kaa qaadi karaa maya allaha marka dhibka qaadi karo wareejin karo cidduu doono ku wareejin karo cibaadada saxdaa allahaas bay aadeysaa marka wixii kale waa baatil iyo wax kama jiraan min duunihina mar walba dul istaagoo feeri marka qul waxaa tiraa udcuu tuuga aladiina kuwa zacamtum aada ku andacoonaysaan min duunihi alla sokadiisa inay nafci iyo dur leeyihiin kuwaad ku andacoonaysaan alla sokadiisa amaba alla sokadii aada caabudaysaan waa caam wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo falaa yamlikuuna ma awoodayaan oo ma hananayaan kashfa duri dhib fayditaankiisa cankum xaggiina ay ka faydaan walaa taxwiilan wareejinna ma karayaan oo ma awoodayaan inay idinka intay idinka wareejiyaan cid kale u wareejiyaan ulaa-ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim lwasiila ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan ay tuugayaan yabtaguuna way raadinayaan ilaa rabbihim rabbigood intii ka abay yacni yay u jarinayaanay u raadinayaan alwasiilata dhowaansho ayuhum koodii huwa isaguba aqrabu dhowaanshiyo badan wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisa wayaqaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisa ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduuran mid laga cabsado ayuu ahaaday rabbigaa cadaabkiisa yacni alla unbaa cadaab allaha cadaabkiisa laga cabsado ka unbaa cibaadadiisu sax tahay ayb aayaddan marka sababu nusuulkeeda culimadu waxay yidhahdaan waxay ka warramaysaa dad carabta ka mida oo jinniga caabudi jiray jinnigii ay caabudayeen baa islaamay intuu dacwada iyo qur-aanka dhageystay buu soo islaamay jinnigaa marka islaamay isagu marka ilaahay buu caabudayaa rabbi buu u dhowaanayaa cibaadow ku jira kuwan marka mushrikiinta carabtana waa ku lug go-an yihiinoo jinniga ay caabudayaan baaba ilaahay u dhowaanayo alla caabudaya iyagiina kaas kaas addoonkaabay caabudayaan ayb tafsiir labaad wuxuu leeyahay cuseyr iyo nabiyullaahi ciisa iyo oo dadkii marka nabiyullaahi ciise caabuday ama cuseyr cuseyr iyo nabiyullaahi ciisa ilaahay bay caabudayaan iyagu nasaarada iyo kirishhtaankuna ciisay caabudaan nabiyullaahi ciisana iyu addoon u yahay allo u yahay in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi wajacalnaahu mathala libani israa'iil haddii marka aayaddu jinni muslimay ama cuseyr iyo ciise ay ka warramayso nabiyullaahi ciisa keyrkiis oo aan nebi ahayn oo isagu markaa qof saalixa un ah oo ama ilaahay markaa caabudo wax laga caabudaa male marka ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan oy tuugayaan yabtaguuna waxay raadinayaan ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ayay alwasiilata qurbo iyo dhowaansho ayay ilaahay xaggiisa ka raadinayaan ayb ayuhum koodii ayb koodii ayaa raadinaya oo dalbanayo aqrabu u dhowaanshiyo badan ayuhum koodii huwa isaguba aqrabu u dhowaanshiyo badan alle yacni iyagiibaa tartan ku jiro yacni koodii alle u dhowaanshiyo badan oo ilaahay markaa qurba iyo ay ugu dhowaadaan marka cibaada wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu alle naxariistiisa marka ayuhum aqrabu in bedel laga dhigo oo yabtaguunada waaw waawda ku jirto in laga bedelo ulaaika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ladi ulaaika kuwaadaas aladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan yabtaguuna way doonayaan ilaa rabbihim rabbigood intii kaabay alwasiilata ayay doonayaan dhowaansho alle loo dhowaado ayuhum koodii aqrabu huwa isaguba aqrabu alla u dhowaanshiyo badan ayaa alla doonayo inuu ilaahay u dhowaado saasay marka ka dhigan tahay waxaa kaloo bannaan ayuhum aqrabu in mubtadaya qabarba laga dhigay sidooda fii maxalli nasbin yadcuunadana marka yacni caamil looga dhigo yadcuuna waxaa ilaahay tuuga kuwa ay alla tuugayaan waxay tuugayaan alle ayuhum koodii huwa isaguba aqrabu dhowaanshiyo badan yadcuuna waxaa alla baryayo ayuhum koodii huwa isaguba aqrabu dhowaanshiyo badan ayb wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisa wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu alla cadaabkiisa ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduuran mid laga digtoon yahay wasiiladana waxaan kusoo marnay suuratu lmaa-ida macnaheeda waana alqurbatu iyo wataqarubu ila allahi tacaala hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm lى nabiyina mxamed